barnaamijka dhallinyarada maanta waxna wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhawaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efemyada geeska afrika qaarkood
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa khamiis bisha disembar waa afar iyo labaatan sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinkuga haynana dhegaystayaal idaacaddeenna waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay gabar da'yar oo ku xeel dheer dhinaca sawir gacmeedka waxay inooga sheekeynaysaa dhibaatooyinka ay kala kulantay tan iyo markii ay bilowday sawir gacmeedka kolley dadku aradka ama farshaxanka waxaa u yaqaanaan wax foolxun oo qof yacni qof aan naftiisa jeclayn uu sameeyo laakiin ma aha waa waxa weeyaan qofkaa ka dhiga sidan dadkeennibaa saan ka dhigay inuu yahay ragganna waa khasab waa sidee dareenka dhalinyarada wax ka barata jaamacadda camuud ee ku taalla magaalada borama alxamdulilah ilaahay baa horta mahad iskale anoo dalkaygi jooga oo caafimaad iyo nabadba ku haysta inaanu si fiican wax uga barto waxaa kale oo aanu idiin haynaa dhinacii heesaha oo iyana aan ismaaciil oo barnaamijka ka marnayn haye
subaxeeda cafreed sagal waagu ku qaysay saynihiisa adag saxankiisa lahoo
nimcaan hilaac iyo iyo waa xamdi kuweyn sagootiska iyo soo dhaweynta ismaaciilo badan baa kuugu laabana haye sheekooyinkaas iyo xubintii arrimaha bulshada iyo qaybo kaleba waxaad kaga bogan kartaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida wasiirka arrimaha dibadda ee syriya ayaa sheegay in waddankiisu uu diyaar yahay in uu ka qayb galo wadahadallada jeneeva iyada oo aan aanay faragelinayn waddamada shisheeyuhu muddo toddobaad ah kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ansixiyey qorshe hanaan nabadeed ah oo loo dib loogu bilaabayo dadaallo lagu soo afjarayo xaaladda colaadaha ka jira dalka syriya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka syriya weliid macalim ayaa hadalkan u sheegay wariyaasha kadib kulan ka dhacay magaalada beijin oo uu la lahaa dhigiisa dalka shiinaha wangji wang yi wuxuuna mucalim intaas raaciyey in ergada kulankaas uga qaybgelaysa dalka syriya ay diyaar noqonayaan marka ugu horeysa ee helaan liiska xubnaha mucaaradka uga qaybgelaya wadahadaladaas saraakiisha afghanistanna waxay sheegeen in ciidamada ammaanka ee dalkaasi oo ay taageerayaan weeraro xagga cirka oo maraykanku ay fulinayaan ay dib ugu qabsadeen daalibaan magaalo muhim ah oo ahayd markaasi mid ku taala gobolka helmand guddoomiye ku-xigeenka gobolkaasi maxamed jaan rasuul yaar ayaa u sheegay v o e da maanta in ugu yaraan afartan iyo shan ka mid a dagaalyahanada daalibaan lagu dilo weerarkaasi halka intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen weerar xagga cirka oo ay maraykanka fuliyeen kahor intii aysan ciidamada afghanistan gudaha u gelin magaalada afhayeen u hadlay militariga maraykanka oo lagu magacaabo cornel michael lowhorn ayaa u xaqiijiyey v o a in diyaaradaha dagaalka maraykanka ay weeraradaasi ka qayb galeen
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan gaar ahaan barnaamijkii dhalinyarada maanta falastiinay dee farshaxanka marka laga hadlayo ama sawir gacmeedka inta badan dadku waxay ku xasuustaan dhinaca ragga
ismaaciilow caadiyan wadankan ilmaha marka iskuullada la geey iyo dunida horumartoo dhan farshaxanka ama sawirada waa mid ka mid a waxyaabaha la weydiiyo inay sameeyaan ama ku jira manaahijta ama maskaxdooda lagu korinayaa dareenkooday kusoo bandhigaan ilmuhu marka ka hor inta aan la barin inay wax qoraan ama akriyaan waxa ugu horeeya la baro waa in ay sawiraan macnaa wixii maskaxdooda ku jiray ay sawir ku muujiyaan waa qaab ka mid a qaababka la baro inay ilmaha dareenkooda kusoo gudbiyaan laakiin soomaaliya annaga waagi aan wax kasoo baranay iyo adigaba dhibaatooyinka ka jira waxaa kamid ahaa in sawirkaba aysan ku jirin dad yar oo aada u tira yarna ay yihiin dadka bartay sawirada waan gartay bahajo oo kale hadeer bahajo maxamed cali waa inan dhalin yar oo hargeysa oo somalilan ku nool waana qof aada ugu xeel dheer dhinaca farshaxanka waxayna aada u sawirtaa hibe ilaahay u siiyey laga yaaba intay ku eegto in adiga oo halkaas oo fadhiya sawirkaagii ay gacanteeda isla waqtiga ku samayso marka kulano kala duwan bay ka qayb gashay oo dhinaca farshaxankaa wariyaha v o a ee magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa la kulmay oo waraysigan la yeeshay talent saas sheegtay waa hibo waxay ku dhaliyeyna oon odhan karo waxaasaa jir dadka qaar waxaa jira waxyaabo qaar ku dhaliyo dareen ama dhib ama wax xun ka keena laakiin waxa markii ugu horreysa aan isku arko een siraahdo waxaad sawiri kartaa waxay ahayd waxaan ahaa sanadka labaad dugsiga sare een waxaan waxay ku dhex noolun buu ahaa ee waxaan samaysan jiray markaa dresskayga dharka aan ku tegayo iskuulka oo kale asxaabteedaan u samayn jiray kabacdi baan step by step tallaabo kadibna tallaabo kale waxaan bilaabay inaan farshaxankii wixii aan dhex galo oo ah wax aada u fiican horta oo oo intii aad intaad kamarad qaadatood meel kala tagto ood dooni lahayd wixii kaa turjumay inaad sawir ku hesho oy aad u adag tahay kan waxa weeyaan waad ka fekeraysaa waad dareemaysaa kadibna gacantaadii wixiiba waa isla hal meel oo waad samaynaysaa waxyaabahaas ayuu kalifi jiray badanka way goorbaad caadiya sawirka ugu horreeyey ee dhinaca gacanta ee sawir gacmeedkeed samaysay goormu ahaa way fogeed horta waktigood laakiin sawirkii caadi baan uxasuusanahay waan garan karaa sawirka wuxuu ahaa sawir aadnaa aadan hospital emblemkeeda ah ama loogadeeda calaamada leedahay hooyada ilmaha yar ee naaska siinayso kale haysa dhabta ku haysa sawirkaasu ahaa sawir yacni weyn oo aan mehelgeeyo laakiin ka hor waan samayn jiray sawiro kartuumka kartuumiska waxyaabaha qaar ka warramaya oon guriga laakiin aan soo dhaafi jirin tusaalahaan oo kale waxa laga yaabaa inay dad badan isweydiiyaan n sawir baa la sawirayaa ama waxbaa inta la khiyaalo oo maskaxda laga keeno ama wax jiro xaqiiqaba ayaa la sawirayaa oo lagu muujinayaa warqad ama lagu samaynayaaba gidaar weyn oo muuqaal ahaan bulshada loogu soo bandhigaya qof gacantiisa iyo maskaxdiisa iyo indhihiisa intu isla kaashada uu ka keenaya n say ku timaadaa imika tusaale ahaan oo kale in qofku saa u sameeyo horta waa inuu jiraa qofkan waxa ka keenaya inuu wax sawiro waa inay wax uu yahay wax uu jecel yahay waa inay tahay wax damqaya ama marka wax damqa yaa kala midoo waxay noqonaysaa wax iskii qofka u damqaya ama qof kale damqayo ula yimid de sida abwaanka oo kale uu sameeyo midhaha oo kale waa qiso markaa qofka ka imanaysa ama qof kale ku dhacdayo uu ka samaynayo waxaa kaloo jirta in qofku wuxuu jeclaystay oo idhuhu ay jeclaysteen oo uu ka fekerayay inay dadkuna jeclaystaan inuu sameeyo ted bartiga qaybta saddexaad ah marka waxyaabahaasaa keeno badanka inuu qofku uu sawir ka yimaado oo uu sameeyo laakiin artka ama qofkan wax aslaya farshaxanka ahi ma odhan karno waxba specific oo yani waxba u gaara oo mar walba ka keena ma odhanayno mar walba qofkan jacayl baa hayo sawir jacayl uu sawiraya qof mar walba dhibaato dhibaata haysata mar walba uu faraxsan yaho farxad laakiin waxaa dhici karta in bulshada kugu hareereysan oo kale ay ay ay saameyn kugu yeeshaan oo adiga ay dhib kugu keenaan si aad sawir samaysid iyo in qof faraxsan oo kale uu ku yimaado ama dad faraxsan oo kale ay ku yidhaahdaan waxaasaan doonaya inaan usamo sidoo kale waxaa jira events ama xaflado la qabto oo kale oo aad rabti inaad kaga qeyb gasho fariin aad ku dhex gudbisid dadka dhexdiisii way baja waxaa jiri karaya dhalinyaro kale oo ku dhaqan somalilan amaba dee adduunka oo kale oo soomaaliya oo xirfadan iyo weliba tayadan iyo hibadan ilaahay ku siiyey dhinaca farshaxnimadoo kale leh tusaalahaan oo kale qofku markuu doonayo inuu bilaabo ama inuu sawiro oo kale dee ma isu arka hibada inu leeyahin muxuu u baahan yahin maxay sameeyo inuu qalab nooceye helo inuu tallaabo nooceye qaado maxaad siin lahaynta horta waa inuu qofku haystaa askariga iyo ardayga iyo macalinku intaba hubkii ku dagaalgeli lahaayeen waa inay siteen askarigu qorigiisii ardaygu qalinkii macalinkuna waa inuu buuggii wax ka dhigayay iyo xirfadii leeyahay iyo qalinkii wax ku qorayay ama tamaashiirtii oo kale uu haysan kara qofka farshaxankaahina waa inuu wataa qalabkii uu is odhanayay waxbaad kusoo saari kartaa yaanay ahaanin qalab weyn oo fansiya oo oo yaanu odhanayn waan waan waxaan doonayaa anigoon from scratch ama zerogii aan kaba soo bilaabin qalab weyn inaan isticmaalo taasina ma taalo magaaladii qalabka aanu isticmaalnaa waxa ugu badan waxa weeyaan inta loo soo dira mooyaane waa rinjiyada guryaha la mariyo oo oo oo oo wax lagu xardho weeyaan wuxuu u baahan yahay burshiyadii wuxuu u baahan yahay kalarkii wuxuu u baahan yahay canvas waxa la yidhahdo framekii oo oo wax lagu sawirayay wuxuu u baahan yahay waraaqo adag oon eforteenan caadiga ahayn oo imika laakiin qalabka basigiska oo dhan magaalada imika waa laga helaa so qalabku ku dagaalgelayay qofkan artka waa inuu haysan karaya alaaba waxaa lagu yaqaanay dhinaca xirfadan iyo weliba hibadan inay raggu inta badan caan ku yihiin oo raggu ma inta badan ama artslayaa la odhan jiray soomaalida ay u yaqaaneen amaba dhinaca farshaxanimada iyo sawirada inta badan samayn jiray sidoo aragtaa adiga oo inan ah oo weliba dhalinyara inaad hibadan yeelato islamarkaana aad ku hawlgasho oo aad sawiro badan iyo weliba farshaxano badan soo bandhigto ad samayso kolley dadku aradka ama farshaxanka waxa u yaqaanaan wax fool xun oo qof yacni qof aan naftiisa jeclayn uu sameeyo laakiin ma aha waa waxa weeyaan qofkaa ka dhiga sidan dadkeeni baa saan ka dhigay inuu yahay ee, ragganna wa- waa khasab oo inay de in in lagu yaqaano waayo waa risqoodii ka soo saartaan Een, ma ihi anu qof suuqa wax ku sawira ma ihi qof yacni r- ku doontaa lacag oo kale keliya ta habkan wax u sawira waa hab ka duwan habkeena halkan lagu sameeyo sawiro aan halkan lagu isticmaalin baan sameeyaa sawiradayda badanka inta halkan khusaysa mooyaane oo ah wacyigelinaha noocay doonaanba ha noqdaane aan sameeyo oon xaafadda ku dhex sameeyo mooyaane inta kale oo dhan dibadda ayaan ayaan geeyaa oo dad soomaali ah ayaa badanka iibsado halkaa jooga oo ku koray oo yaqaano macnihiisana fahmaya sawirkuna maaha kan dukaanka iyo lagu samaynayo meherada iyo waxe wuu ka fara badan yahay artku artku waa waa nooc walba uu leeyahay so iyaynaan wa- fikir khaldan aynaan ka istaagin mar walba waxaynu inagu u baahannahay ee is- inagu aynu qurxinno waxa aynu inagu ilaahay inoo siiye hibo
haye haye falastiney dee run xaddaan balla qaadi gaadhay maxay noo xiga haye mahadsanid ismaaciil n wax markana waxaa ismaaciil oo noo soo socdaa xubin aan alaaba toddobaadkiiba aan maanta oo kale soo qaadano oo ku saabsan arrimaha ugu xiiso badnaa toddobaadkan ee dhinaca arrimaha bulshada gaar ahaana baraha xiriirka bulshada haye ismaaciil haddaba tol toddobaadkan maxaynu kaga hadlaynaa wariyaha v o a baynu u deenaynaa ee magaalada laascaanood bal qodobada ugu xiisaha badan ee uu toddobaadkan inoo soo xulay
kulanti wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii aynu kaga hadli jirray waxyaabaha ugu xiisaha badan toddobaadkan ee baraha bulshada iyo mareegaha lagu daabaco toddobaadkanna waxaynu ku soo qaadan doonaa khabiir u dhashay waddanka shiinaha ayaa wuxuu sameeyey sariir lagaga badbaadi kara dhulgariirka wan waa khabiir u dhashay waddanka shiinaha sariirtan ayaa waxay u samaysan tahay sida qaabka sanduuq oo kale marka uu dhulgariir dhaco ayay isku daboolmaysaa waxaana uu qofku uu noqonayaa qof ku dhex jira sanduuq sariirtan oo horey loo sameeyey ayaa waxay leedahay adeegyo kala duwan oo ay ka mid ka yihiin daawooyin iyo gargaarka degdega iyo cabitaan waxayna sheegeen khubarada sida weyn ugu xeelka dheer waxyaabaha lasoo kordhiyay ee casriga in sariirtan ay noqon karto haddii la tijaabiyo mid wax weyn ka tari doonta goobaha dhulgariiradu ay sida weyn uga dhacaan inkastoo dood fara badan ay ka dhalatay isku hallaynta sariirtani in laysku hallayn karo iyo qofka haddii ay ku dhacaan buuro aada u waaweyn ama ay biyo qaadaan sida uu noqon doono xaalkiisu waxyaabaha kale ee ugu hadalhaynta badan toddobaadkan ayaa waxay tahay nin sarifla oo ku nool magaalada hargeysa ayaa qaab indhasarcaada looga dhacay lacag lixdan kun oo dollar gaadhaysa ismaaciil waa mid ka mida sariflayaasha waaweyn ee degan magaalada hargeysa waxaana saddex cisho gudahood lacag ka sarriftay nin ninkaas ayaa waxa uu u dhiibtay lacagtii uu ka sarriftay maalmo kadib ayaa waxaa ku soo noqday ninkii uu lacagta u hayay bartii uu ka siin lahaa lacagtii kaashka ahayd ee u sarrifay ayaa wuxuu gacanta ka saaray lacag lixdan kun oo dollar gaadhaysa taasoo ku jirtay bushqad ismaaciil oo isagu aan tabin lacagtii uu bixiyey ayaa waxa uu iska aaday gurigiisa Ah, ismaaciil ayaa markii dambe soo hambabaray sidii qof hurdo ka soo toosay waxauna xusuustay inuu dhacan yahay oo lacag lixdan kun oo dollar ay ka maqan tahay taasoo goobaha bulshada iyo masaajidadana si weyn looga hadlay dhibaatadii ku dhacday ninkaasi barnaamijkeennan ayaynu sidoo kale waxyaabaha ugu xiisaha badan ku soo qaadan doonaa qaar ka mida dhallinyarada magaalada laascanood waxyaabaha baraha bulshada loogu hadalaynta badan yahay iyagoona ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen sida tan haatan waxaan usoo galnay dhalinyaro fara badan oo caweynaysa bal waxaad naga warta axmed waxyaabaha arrimaha bulshada ugu hadalhaynta badan toddobaadadani
wallaahi hadda kolley dee toddobaadkan ugu dambeeyey waxaa ugu hal- hadal- een, hadalhayn badan erin erinta coach muruni in la eriyey iyo rabitaanka manchester rabto waa wax kaafii kala dheeriya taasaa ugu hadalhayn badan Xa- xagga kale ee dhallinyarada haddii arrimaha bulshada haddii laga maqaayo chinese ton la yidhaahdo oo aaran la yidhahdaadna haysata labadii weyga ugu dambeeyey iyada aadnoo haysata aad baan idin salaamaya
bismi illaahi raxmaan raxiim magacay waa axmed diiriye xaashi Een, waxaa ugu hadalhayn badan een, beraha dhallinyarada isugu timaado iyagoo ka cabanaya shaqo la-aan markaana ay ku kalifto in ay tahriibaan sidaa awgeed een, waxaan kula talin lahaa een, siyaasiyiinta qurbo joogta cuqaasha een, in ay u sameeyaan dhallinyarada shaqo abuur si ay dalkooda hooyo ugala soo baxaan khayraadka ku jira iyo macdanta ku jirta waa hadal- waa hadalhaynta toddobaadkan iyo sanadahan dambaba soo noqnoqonaya intaynu dhegaystayaal ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid a oo anigoo cabdikariin nololo waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
falastiin cabdikariin olol waxyaaba badan buu ka sheekeeyey haatan waxaan arkayay dhinacii inaad tidhi bal heesahaynu gallo barnaamijyadeenu ka tagno maxaad inoo soo aniga sariirta santuuq aheeda ilaa hadda iga dhigantaa waaba taasoo biyaha hoostooda kula tagta haye
oo adigana aada soo bixi karin oo kugu xiran yahay haye waa heesta waxaa la yidhahdaa sagotis waa aniga kuu sheego so- sagotiska iyo soo dhaweydka ismaaciilo waa waayo aragnimo kuu laaba aniga markaan macaan hilaacigu hadlaya bal xamdi kuwiin Sorma aan hun waaye inkastoon sadowgiisa tooqisan yaday haatan kurudasee xagga diiday korna aan xun waaye samirkaymahungoobo kusii sugayaaye xilligeenu samaadiyo saadasha xigdoonta xilligeenu samaadiyo saadasha xigdoonta bacdadkiisidi waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga sobaala kusagootiyaya kaladkiisidi waaye ilmadaas sumayso jacaylkayga sadaala ku sagootiya
ilmadaas ku sumayso haye jacaylkayga jacaylkan ka socdaalaan ku sagootinaya dee xamdi kuwiin iyo nimcaan hilaac hees aad u wanaagsan bay ilmaa laisku sago
maxayna xiga bal En- ismaaciil markana waxaanu tegaynaa dhinaca jaamacadda camuud dhalinyaro kala duwan oo meelo badan isaga kala yimid ayaa waxay wax ka bartaan jaamacadda camuud oo ku taala magaalada borama haddaba wariyaha v o eda ee magaalada borama haashim good ayaa la kulmay qaar ka mid a dhalinyaradaasi wuxuuna wax ka weydiiyey dareenkooda iyo sida ay u arkaan waxbarashada ay ku jiraan qaar ka mid a dhallinyarada wax ka baratay jaamacadda camuud ee ka qalin jebisay jaamacadda oo hadda ka shaqeeya jaamacadda iyo qaar kaloo ka mid a dhallinyarada ku guda jirta waxbarashada jaamacadda camuud ayaa qudhoodu inooga warramaya waxbarashada dhallinyarada ee jaamacadda camuud iyo sida ay u danaynayaan mustaqbalkooga muhiimadda ay u leedahay waxbarashadu marka hore magacaygu waa mukhtaar cabdi cumar waxaan ka mid ahay ardaydii sanadkii dhoweetay ka qalinjibisay jaamacadda amuud kuliyadda waxbarashada gaar ahaan waaxda kemistriga iyo xisaabta haddana waxaan ka shaqeeyaa jaamacadda amuud isla kuliyadda waxbarashadu marka kolley waxbarashadu iyadoo faa'iidooyin fara badan dhallinyarada u leh oo waxbarashadu keliya faa'iidadeeda ayna ku koobnayn uu qofku inuu ama shaqo ku helo laakiinse waxbarasho ahaanteeda iyo qofka siday u bedelaso fikirkiisa waxqabadkiisa iyo aragtida uu nolosha qaybaha kala duwan ka arkayaba waxbarashada faa'iidooyinka badan baa lagu hayaa ka dhalinyaro ahaana dhalinyaro badan oo jaamacadda camuud ka qalinjibisa way jirtaa sanad kasta isla jaamacadda camuuduun anigoo keliya maha sanadkan ilaa dhowr dhalinyaro afar shan ku dhow oo jaamacaddu lahadho ay ka shaqeeyaan way jiraan magacaygu waa ismihaan jaamac cali waxaan dhigtaa jaamacadda camuud waxaan dhigtaa facultyga agriculture and environmental departmentiga environmentalka waxaan ka imaaday gobolka mudug gaar ahaan degmada jariiban haddii aan ka hadlo tayada iyo waxbarashada jaamacadda camuud ay leedahay waxaan dhihi karaa waa meesha keliya isha waxbarashada geyigeena soomaaliyeed ama waa hooyada jaamacadaha geyiga soomaaliyeed waayo waxaa ku kulmaa kumanaan kor u dhaafay dad kor u dhaafay oo kala gedisan oo ka yimid gobolada bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed salaam muuse waxaan ka imid gobolka togdheer gaar ahaan degmada burco waxaan kasoo baxay dugsiga sare candleit intaa kadib waxaan doorbiday in aan waxbarashada sii wato ilaa heer jaamacadeed oo aan jeclaystay inaan kusoo barto jaamacadda camuud oo markaa aniga si khaas ahaan aan u xiiseynayay inaan wax ka barto kadib waxaan anigu waxaan imika dhigtaa kuuliyadda computer and i c t-ga gaar ahaan information technology-ga kolley environment tuguna da inkastoo saameyn ku leeyahay ardaygu mar haddii uu gobol kale ka yimi laakiin haddana anaga wax intaan joognay caqabada ah iminka afar sanaan joogay afarta sana wax caqabadaan sheeganayaa ma jirto marka wax dhibaato oon kala kulmay gobolkan ma jirto waxaa dhahaa umaymo nuur gasle oo degan magaalada buurama una dhalatay ana gabadh waxbara ka barata jaamacadda camuud waxaan oran karaa alxamdulilah ilaahay baa horta mahad iskale anoo dalkaygi jooga oo caafimaad iyo nabadba ku haysta inaana si fiican wax uga barto jaamacadda camuud mararka qaarkood waxaa jira ardayga dhallinyarada ahi inuu isweydiiyo waxyaabo caqabada ku noqda waxbarashadiisa inuu la kulmo oo ay ka hor iman karaan muddada uu bilaabayo amase uu ku guda jiro waxbarashadiisa arrintaas waxaa jawaab ka bixinaya madaxa arrimaha ardayda iyo la talinta ee jaamacadda camuud siciid xasan habane
ardaygu marka uu soo galo jaamacadda waa marka koowaad horta de waxyaabaha caqabad yar noqon kara waxa weeye inuu ardaygu ku muddo uu isku dayo siduu ula qabsan lahaaba jaamacadi maxay kaga duwan tahay secondarygii ama siyaabihii hore ee uu marka hore wuxuu baran jiray marka taasi mudday ku qaadataa waase wax uu si fudud ula qabsan karo marka uu taa ku xidhmo dabadeed waxay jaamacaddu leedahay waa inuu qofkii takhasus sameeya oo qof kastaaba takhasusii uu geli lahaa uu galaa waa meelahayana caqabaadka u yar badan ay uga yimaadaan ardayda oo ardaygu yidhaahdo takhasuskii aan geli lahaa iyo wixii aan ku dowran lahaa iyo tiibaa iga yar khalas xafiiskani qodobada aadka u waaweyn waxyaabaha u ardayda uga caawiyo waxaa ka mid a taas oo kale oo field choicekii inuu ardaygu go-aan saxa qaadan karo
waryaha v o a magaalada boorama haashim good ayaa wuxuu la kulmay qaar ka mid ah dhalinyarada boorama warbixintaas aad dhegaysanayseen ayay ahayd falastinay dee gabagabadii ayaynu kusii dhownahay dhinaca ciyaaraha iyo aada laynooga sugayay idaacadda waryaheena jamaal axmed cismaan ayaa ciyaarihii ugu dambeeyey noo soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha bilyaneerka u dhashay waddanka jordan xasan cabdilaahi ismaaciil ayaa la sheegayaa in uu indhindhaynayo inuu sheer ku yeesho amaba uu la wareego kooxo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska kadib markii bilyaneerkaasi uu ku jahwareeray islamarkaasina uu ku xaajisay horyaalka dalkaasi germany oo uu saami boqolkiiba lixdan gaaraya uu ku lahaa naadiga kubadda cagta kun siddeed boqol iyo lixdan ee munikh hadda waxa uu rajaynaya inuu iibsado naadi ka tirsan horyaalka ingiriiska iyadoo kooxo dhowr lala xiriirinayo xasan cabdilaahi ismaaciil ayaa daawaday ciyaartii arsenal iyo manchester city ee horyaalka dalka kaasi ingiriiska iyo sidoo kale kooxda chelsea iyo sunderland oo toddobaadkan ay kooxuhu ciyaareen madaxa naadiga kubadda cagta manchester united ayaa doorbidaya in beb guardiola uu noqdo tababaraha xiga ee naadiga manchester united iyadoo sidoo kale ay jireen warar lala xihiirinayo naadigaasi tababare jose morino waxaana hadda soo baxaya in ed woodward uu si weyn indhaha ugu hayo beb guardiola oo toddobaadkan sheegay in xagaaga marka uu dhammaado uu kasoo tegayo naadiga kubadda cagta ee bayern munich islamarkaasina lala xiriirinaya naadiga manchester city gardiola ayaa sidoo kale lala xiriirinaya naadiga chelsea oo dhowaantan iska xihiisay macalin jose morino oo isaguna sheegay inuu doonayo inuu u wareego koox kale sida ugu dhaqsiyaha badan uusan doonayn inuu nasiino qaato ed woodward ayaa waxa uu dhinaca kale doonaynin in macalinka cadaadiska saaran ee waddanka holland u dhashay luis van hall uusan ka celinin shaqada inkastoo lagu canaananayo qaab ciyaareedka liita ee nadiga manchester united ay soo bandhigayso waxaana uu doonayaa ed woodward in luis van hall uu naadiga kubadda cagta manchester united sii laeliyo ilaa iyo xagaaga soo socda naadiga kubadda cagta AC Milan ee dalka Talyaaniga ayaa rajaynaysa inay la soo wareegto ciyaartoyga Vazquez war soo baxaya ayaa sheegaya in Franco Vazquez uu dhamaystirayo heshiis uu ugu wareegi lahaa naadiga kubadda cagta ee AC Milan. Rai Sports ee dalka Talyaaniga ayaa soo warisay in Milan inta badan ay dhamaystirtay heshiiskaasi ay ciyaartoygaasi reer Palermo uga keenayso naadiga Palermo oo naadiga kubadda cagta AC Milan-na ay heshiiskaasi dhamaystirtay. Xeryan Franco ayaa sidoo kale AC Milan si aad loola xiriirinaya waxaana sidoo kale jirtay in kooxaha Juventus, Roma iyo Inter ay dhammaantood xiiseynayeen ciyaartoygaasi naadiga Palermo. Naadiga Fiorentina ayaa raadinaysa sidii ula soo wareegi lahayd ciyaartoyda naadiga Atlanta u ciyaara ee Alejandro Gomez iyo Martin Dirun. Paulo Sousa ayaa xaqiijiyey in naadigu ay u baahan tahay in la qalabeeyo Januarida soo socota si ay u sii wado dadaalka ay ugu jirto sidii ay u hanaan lahayd horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga. Fiorentina ayaa sameynaysa wax kasta ay doonayso inay kula soo wareegto ciyaartoyda labada ah ee u ciyaara naadiga Atlanta iyadoo Atlantana ay weydiisay ciyaartoydaasi in xagaagan marka uu suuqa kala iibsiga ciyaartooyda uu furmo ay ku soo wareegaan naadiga Fiorentina ciyaartoyga khadka dhexe naadiga Bayern Munich Thiago Alcantara ayaa sheegay inaanu ku xirnayn macallin Pep Guardiola oo la sheegayo in xagaagan markuu dhammaado horyaalka dalka Ingiriiska uu aadi doono Thiago Alcantara oo hore naadiga Barcelona ugu soo ciyaaray hase yeeshee markii macallin Pep Guardiola uu wareegay naadiga Bayern Munich uu ka mid noqday ciyaartooydii ugu horeysay ee macallin Pep Guardiola uu keeno gegada Allianz Arena Stadium ayaa haddana urur soo baxay waxay sheegayaan in Thiago Alcantara uu ka mid noqon doono ciyaartooyda u raaci doonta Guardiola horyaalka dalka Ingiriiska waxaase uu ka dhawaajiyey in isagu uusan ku xirnaynin marnaba Pep Guardiola uuna mustaqbalkiisa yaallo hadda nadiga Bayern Munich nadiga Barcelona ayaa waxaa la sheegayaa in suuqa kala iibsiga ciyaartooyda marka uu furmo January-da soo socota in qaar ka mid ah ciyaartooydeeda ay iska dirto kuwo kalena ay si amaah ahaan ula soo wareegto ciyaartooyda nadiga ka tagi doona waxaa ka mid ah ciyaartooyga Douglas Birre oo hadda dhaawac uga maqan naadiga waxaa sidoo kale la rajaynayaa in naadigu ay fasaxaan oo qaab ama ahaan ay ku fasaxaan muniir el xadaadi iyo sandro ramirez oo labadaba weerarka ka ciyaara dhegeystayaal xubintii cayaaraha waa nageynta
ismaaciil haye lakasaa la koolkooliya codka macaan ee aways gulaangul
walbakoyta leedheheediyay maxaad iigu kibraysaa adoo kaleente waa kataabtoomi karaa aniga adoo kaleente waa kataabtoomi karaa walbakoyta leedheheediyay maxaad iigu kibraysaa adoo kaleente waa kataabtoomi karaa adoo kaleente waa kataabtoomi karaa kasha iyo kurteed kashaba mooyaheed dhiibakii u roor sii leesku kasaaya aa lisku qoodsahaa kasha iyo kurteed kashaba mooyaheed dhiibakii u roor sii leesku kasaaya aa lisku qoodsahaa oo la kasaaya ah ee la kasaynina ee la kasaaya ah ee la kasaynina
codka macaan ee aways gulaangul waxay gabagabo ahayd guud ahaan idaacaddeenii duhurnimo ilaa intaan galabta afarta galabnimo hawada ku kulmi doono waa asxaabtii barnaamijka dhalinyarada maanta ismaaciil xuseen farjar iyo aniga waa falastiin axmed iimaan oo idinla nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
kasmada adkeey ani kabiir aan ahaye isma keeni karayne koo kaleeta raadse oo ku kulule wayaa koo kaleeta raadse